بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الإmام الbخاري رحimه الlه taعالى bab غزوة ذات الرقاع غزوة ذات الرقاع cadaynteedii ayuu u baab yahay wa hiya غزوة محaaribi khصفة غaswadaana waa qaswadii muxaarib muxaaribtu marka qolooyin badanoo magacaas wadaago yaa jiraan marka kuwaasuu kala saarayaayo wuxuu leeyahay wa huwa gaswatu muxaaribi khasafa khasafa muxaaribkoodii muxaaribu khasafa qaswadii lagu qaaday wa gaswatu najdinna waa la yidhaha gaswatu najdin ayb min bani taclabata meeshaa marka minta waxaa ka fiican wbani taclabata sidaasay shuraaxdu leeyihiin laamicu sabiixa shamsudiin albarmaawi iyo ibnu xajar fatxulbaariga isaga laftirkiisa saasoo kale u dhahaa marka wahiya gaswatu muxaaribi khasafata wa bani taclabata lagu qaaday min katafaana oo qoladaas ah katafaan ka mid ah fanazala nebigu wuxuu degay naklan meel laydhaha nakl magacaas leh oo madiine xoogaa u jirto wa hiya gaswadan daatu riqaacna bacda khaybara waqacat bacda khaybara khaybar kadib ay dhacday sida uu bukhaari doortay sidaas waaye khaybar bay dhacday hadday khaybar dhacday halkan muxuu u keenay marka leanna halkan gaswat lkhandaq sanadkii shanaad dhacday ama sanadkii afaraad laysku khilaafay ayuu ka dabamariyey khaybarna waxaa la ogson yahay waxay dhacday sanata sabcin toddoba markuu sanadka ahaa ma soo dhowaanin wuxuu u keenaa la yidhi marka ahlu siyarkaa waxay u badan yihiin sanadkan inay dhacday oo ay ku xigtay khandaq sanadii sanata khamsin inay dhacday waxaa u badan ahlu siyarka isaga marka waxaa raajix la-a bacda khaybar maadaama ahlu siyarku ay sidaas u qoraan ayaga qoraalkoodii ayuu raacay xagga tartiibinta xagga tartiibinta iyaga qoraalkoodii uu raacay inay bacda khaybar dhacdayna waxaa u deliila wuxuu yidhi lianna abaa muusaa abuu muusa alashcari jaa'a bacda khaybar khaybar kadib buu yimidba sidiisaba marka laba laba qodobaa u deliila inay bacda khaybar dhacday qodob waxaa weeyaan abuu muusa alashcari oo asaga joogay oo ka qayb galay qaswadaas waa deliil wuxuu u yahay bacda khaybar inay dhacday lianna abuu muusa alashcari wuxuuba yimidba khaybar kadib khaybar buu yimid ta labaadna waxay tahay abuu hurayra isaguna khaybar caama khaybar buu islaamay wuxuuna sheegay nebiga inuu kula jiray daaturiqaac marka abuu hurayra khaybarba islaamay haddii daaturiqaacna uu joogay way ka dambaysaa un soo maha marka bacda khaybar unbay dhacday labadaas deliil ayuu hayaa daliil saddexaadna waa hayaaye waxay tahay waxaa sugnaatay gaswatu daati riqaac in nebigu uu salaatu salaatulkhowf tukaday salaatulkhowfna cusfaana ugu horreysay ee khandaq markii la joogayna nebiga maba tukaninba khowf waatii salaadda casir ay bacdalmaqrib ay qalle u tukadeen marka wax salaatulkhowf la yidhaha ma jirin xilligaas sanadkii shanaad waxaana sugnaatay gaswadan daaturiqaac in salaatulkhowf la tukaday idan waa inay ka dambeysay marka saddexdaas qodobba waxay xoojinayaan gaswatu daati riqaac inay dhacday bacda khaybar oo sidaas bukhaari sheegaya ay tahay laakiin ahlu siyarka ay u badan yihiin ayaga bacda khandaq ama sanadii afaraad kuwaa dhahay xataa qaala abu cabdillaahi waa bukhaari wa qaala lii cabdullaahi bnu rajaa أخبرنا عمران القطان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى بأصحاabه أصxaabtiisa wuxuu tujiyey ugu tukaday في الkhوف cabsida dhexdeeda في غزوة الsaaبعة duulaankii todobaad saaبعة maxay tahay marka في غزوة السنة الsaaبعة duulaankii sanadii toddobaad dhacay sanadii toddobaadna waa khaybar waqtigeedii gaswati daati riqaac dagaalkii daati riqaac la magac baxay daatu riqaacna waxaa loogu bixiyey maro cagaha ayay waxay ku xirteen maryo markaas dhul kulayl badan iyo dhagaxna waa ku socdeen dhagaxii marka cabbaar markay socdaanba waa jeexjeexmaayeen maryaha iyo waxa lugaha ay ku xirteen baa ka jeexjeexmaayey markaasaa lugahooda uu saameynaayo marka markaasay hadba kabaayeen marada markay jeexantaba waa kabaayeen maro kale waxbay ku kabaayeen ayb gaswatu daati riqaac sidaasaa loogu bixiyey marka sanata sabcin baanba dhahnay raajix bukhaari uu sheegayo saddex qodobba raajixay ku tahay saddex qodobaan ku tahay yaa daliil u ahba qaala bnu cabbaas waxa uu yidhi salla nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu tukaday alkhawfa salaatu lkhawf ayuu tukaday bidii qaradin dii qarad meesha la yidhaha gaswatu dii qarad dii qarad iyadana waa dagaal kalaw isku mid maaha daat riqaac iyo dii qarad isku mid maaha daat riqaac sababteeda nebigu wuxuu maqlay qoladaa qatafaan iyo aduulaan soo wado markaasu u baxay dii qaradna waxay ahayd markii halaha la dhacay nebiga halihii geela ee qowsaarkiina markii la dilay xoolihiina ay qoonsadeen oy kaxaysteen ee waa tii markaa salamatu bnul akwac uu ka soo dhiciyey uu ka daba orday waa imaan doontaa dii qarad marka taasaa la dhahaa marka wuxuu leey dii qaradna salaatulkhawf uu tukaday nebiga sal wa qaala bakr bnu sawaadata huwa bakr bnu sawaadata bni humaamata aljudamiy abu humaamata almisri iqat faqiihu akraja xadiidahu albukhaariyu tacliiqan wamuslimu wاlarbaca qaala xadaanii ziyaad bnu naafic wahuwa ziyaad bnu naafic atujiibi atujiibiyu اlmisriy maqbulun akhraja xadiidahu albukhaariyu tacliiqan can abi muusa ana jaabira xadaahum jaabir wuxuu u sheegay sala nabiyu sal l slama nebigu wuu tujiyey bihim iyaga iyuu tujiyey yowma muxaaribin maalintii muxaarib iyo wahaclabata maalintii lala dagaalamayey waa gaswatu daati riqaace waa tujiyey yacni salaatulkhawf buu tujiyey wa qaala bnu isxaaqa samictu wahba bna kaysaan ayaan maqlay qaala samictu jaabiran isagoo dha ayaan maqlay buu yidhi jaabir kharaja nabiyu sala allahu alayh waali wasalam ilaa daati riqaac ayuu nebiga u baxay min naklin meeshaa nakli falaqiya jamcan wuxuu la kulmay koox ama ciidan min qadafaan qoladaa ka mid a falam yakun qitaalun dagaal ma uunan dhicin ay falam yaqac qitaalun ayb waa taamo marka kaanada falam yakun ay falam yaqac qitaalun wax dagaala ma dhicin wa akhaafa annaasu dadkiina way cabsiiyeen bacduhum qaarkood bacdan qaarka kaley cabsiiyeen xoogaa yani ciidanka waa iscacabsiiyey xoogaa dagaal ma dhicin laakiin waa la iscabcabsiiyey fasalla nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu tukaday rakcatay alkhawf cabsida labadeeda ragca ayuu tukaday wa qaala yaziidu yaziid waxa uu yidhi can salamata salamata bnu lakwac waaye yaziidkuna waa yaziid bnu abi cubayd can salamata qaala gazowtu maca nabiyi sal l slam nabiga maciisaan duulay yowma alqaradi yowma alqarad marka waa markaas halaha geela nebiga laga dhacay qowsaarka laga dilay dagaalkii taas ku dhacay oo darteed marka ibnu cabaasna wuu hormariyey salamana waa keenay ninkii dagaal ka galay waa salamatu bnu lakwac iyada maalinkaana wuxuu tukaday nebiga sal l slam salaatulkhawf marka axaadiidtan salaatulkhawfka waxaa halkan loogu xusaayo labada ujeeddaba waale waa laga leeyahay ujeeddada koowaad waxa ay tahay daatu riqaac sheeko uu ka sheekaynayo inuu uga dhigo ujeedka labaadna waxay tahay daatu riqaac inay ka dambeysay khandaq inay ka dambeysay marka waxaa u daliila mar haddii khawfka salaatulkhawf nebiga uu tan ku tukaday ee khandaqna salaatulkhawf maba soo deginba markaa lamaba jidayninba weli salaatulkhawf qolada marka wuxuu radinayaa ahlu siyarka oo ayagu dhahayaan sanadkii shanaad yaa nebigu ay dhacday gaswatu daati riqaac ee hadday dhacday sanadii shanaad salaatulkhawf maba soo deginba iyada lamana tukanin sida laysku raacsan yahay labadaas meelo marka uu ka rabaa waxa uu u sheegayo xadiidtan qaala xadaanaa moxamed bnu اlcalaa wahuwa abu kurayb قال xadaثna أbu أsاmة ومxamed بن أsاmة عn burayd بn cabdاللahi بn abi burdةa عan abi burdةa عan abi muسى radي الlah عanهu qaal kharajna mca النabiy sal ا l slm nebigaan la baxnay fii غazaatin duulaan ayaan nebiga kula baxnay wanaxnu sittaةu nafarin lix qofood annagoo ah baynanaa baciirun rati ayaa naga dhexeeyey nactaqibuhu aan iska cirbinaynay oo cabaar markuu mid raacaba waa ka degaya kan kale raaca ayadana waa ka degaya midka kale u banaynay waa tookaysanayneyn fanaqibat aqdaamunaa fanaqibat waxaa jeexjeexantay aqdaamunaa gumadaheenna wanaqibat qadamaaya labadooda gumadoodna way jeexjeexmeen wasaqadat adfaarii cidiyahayga waa dhaceen dhul dhagaxa markuu ku soconayo waa dhacayan cidiyihiisa qofka oo xoogna u soconayo ayb wa kunnaa waxaanu ahayn nalufu inaan ku duuduubayno calaa arjulinaa lugaheenna alkhiraqa goodad yacnii goodaan ku duubayno lugaheena ama maro ayaan ku xirayna lugaha si dhagaxda uu nooga ilaaliyo goodkaas fa sumiyat waxaa lagu magacaabay hiya iyadu gaswata daati riqaac dagaalkii kabkabka riqaac marka waa kabkab marka kab maxaa la kabaa marka lugahooda iyo alla kabayaa dabcan limaa kunnaa wixii aan ahayn dartiis yaana loogu magacaabay nacsibu inaan xiraynay min aan xiraynay min alkhiraqi maryo ama goodad calaa arjulinaa lugaheena aan ku xiraynay ayb qaala waxadatha abuu muusa bi haada abuu muusa alashcari sidaan ayuu sheegay uma kariha daaka wuu nacay marka inuu sheekadaa ka sheekeeyo oo wuxuu is yidhi ikhlaaskaaga amay wax u dhintaa shay aad ilaahay dartiis u samaysa inaad sheegta ma ahan usiid waa dhibsada xoogaa qaala waxa uu yidhi maa kuntu ma aanan ahayn aniga asnacu inaan samaynayey sidaan bian adkurahu inaan sheeg sheego camalkan inaan iska sheeg sheego uma samaynin kaannahu waxaad u moodaa kariha inuu nacay an yakuuna inuu ahaado shay-un wax oo min camalihi camalkiisa ka mid a afshaahu inuu faafiyey salafku marka saasay ahaa jireen camalkoodu waxay jeclaayeen inay qarsadaan camalkana wuxuu ku fiican yahay in la qarsado oo aan dadka loo muujinin ayb haddaad sadaqa baxsanaysa iyo haddaad acmaal samaysanaysa iyo haddaad sunan badan tukanaysa iyo inaan lagu ogaanin laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen haddii maslaxo sharciga ay ku jirta in la muujiyo waa bannaan tahay oo maalan haddii lagugu dayanayo adiga ood islaada dad baa kugu dayanayo iska samay muuji in tubdu sadaqaati falicimaahi wain tukfuuha watu'tuuha alfuqaraa fahuwa khayrun lakum ayb sidaasuu marka uu yidhi kaanahu kariha an yakuuna shayun min camalihi afshaahu xadiidkan marka laba waxba waa keenaya fiihi dikru gaswati daati riqaac ayaa ku jirto waxaa kaloo daliil uu u yahay gaswatu daati riqaac inay dhacday sanadkii toddobaad kadib oo ay khaybar ka dambeysay see daliil ugu yahayna abuu muusa alashcari baaba ka qayb galay abuu muusana wuxuuba nebiga u yimid khaybara ugu yimid caama khaybar ayuu nebigu usoo galayba sidiisaba uu yimidba maya islaam wuu ahaa yeman iyo wuxuu joogay xabasha ardulxabasha nebigu maba la maba uu meelahaasu ku joogi jiray inuu ku islaamay ayb markaasuu soo galay caama saabic caama sabcin buu soo galay sanadkii toddobaad marka haddiiba uu yimid dagaalkiina uu ka qayb galay maxay ku tusaa intaas markaad isku geyso sanata sabcin inay dhacday oo bukhaari uu madhabkiisu xoog badan yahay ayb isagii abu hurayraba sanadii toddobaaday imaadeen abu hurayrana marka uu ku jiraa isaga laftirkiisa oo qaswatu daati riqaac uu ka qayb galay ayb ayb halkaasuu marka tilmaamaya qال xdثna qتyبة بن سعيid whو أbو رجاء البغلاني عن mالك عن يزيد بن ruman عan صالح بن khwاt عaman شhahida mعa رasuuل الlahi sl اه sلم صاalxaasna isagoo ka warinaya dadkii ka qayb galay nebiga kala qayb galay yowma dati الرiqاac maalintaas salaaة الkhوfi salaada cabsida salaadeeda dadkii la tukaday ana daa'ifatan qolo safat macahu nabigii la safatay wa daa'ifatun qolona wijaaha alcaduwi cadowga hortiisay safatay wijaah wijaah waa la dabdiya fasallaa nebigu wuxuu tujiyey bilatii macahu kuwii la jiray rakcatan ragco uma habata waa sugnaaday qaa'iman xaaluu yahay mid taagan wa atamuu lianfusihim nafahooday u dhammaystirteen uma insarafuu waa waa gadoomeen fasafuu wijaaha alcaduwi cadowga hortiisay safteen wajaءat iطaa'ifatu اlأkhraa kooxdii kalaa timid fasallaa bihim اrakcata rakcadii ayuu tujiyey allatii baqiyad hartay min salaatihi uga dhinnayd uma habata jaalisan nebigu waa sugnaaday isagoo fadhiyo atixyaadka ayuu xooga ku dheeraaday wa atamuu lianfusihim naftooday usoo dhammaystirteen uma sallama bihim qoladaan labaad uu la salaamo noqsaday qaala maalikun wadalika axsanu maa samictu fii salaati اlkhawf wixii aan salaat اlkhawf maqlay ee axaadiid kan ugu fiico wa qaala mucaadun xadaanaa hishaamun marka maxalushaahidka salaat اlkhawf in la tukaday daat riqaac waay waxay salaat اlkhowf say ku fadli badan tahay iyo horaan usoo marnay kitaabu salaadayna usoo dhaaftay wa qaala mucaadun mucaad bnu mucaad alcambari weeyaan qaala xadaanaa hishaamu huwa bn abi cabdillahi dastuwaa'i can abi zubayr can jaabirin qaal kunaa maca اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nabigaan la jirnay binaklin meesha nakli la yidhaahdo fadakar waa calam marka waa ismu makaan fadakara salaata اlkhawfi ayuu sheegay marka nakli waa meesha uu nebigu u duulay waa isleedahay ghaswatu nakli iyo ghaswatu najdin iyo ghaswatu daati riqaac iyo ghaswatu muxaarib iyo hal xaba leh taabacahu leythu can hishaamin mucaad marka waxaa mutaabaciyey leyth can hishaam can zayd bni aslam ana alqasim bna muxamedi xadaahu sala nabiyu sal l slam fii ghaswati bani anmaar qoladaa marka reer bani anmaar haswadoodii ayuu nebiga tukaday yacni salaatulkowf uu tukaday haswatu anmaar marka mid ka dambeysay miyaa midoodii miyaa intaba marka waa la sheegaa ayb ayb marka wuxuu leeyahay ibnu xajar meeshaan qultu lam yadhar lii muraadu lbukhaariy lam yadhar lii muraadu lbukhaariyi bihadihi اlmutaabaca ujeeddada uu bukhaari mutaabacadan ka leeyahi muuqanin liannahu in araada almutaabacata fi lmatni lam yasixa haddii matniga mutaabacadii xadiidkii hore ee mutaabacada xagga matniga hadday u laabanayso isku mid maba ahan liannahu in araada almutaabacata fi lmatni lam yasixa ma ansixin lianna aladii qablahu kii ka horreeyey yani xadiidka ma ansixin kama wada uga wada wuxuu ka wadaa mutaabacada inay isku mid yihiin soomaa labada shay mutaabica iyo mutaabaca isku mid maahan buu leey lianna aladii qablahu ghaswatu muxaarib wataclaba waa binaqlin wa haadihi midaana ghaswatu anmaar laba qasway kala yihiin saa isu mutaabacaynayma walaakin yuxtamalu litixaad laakiin inay isku mid yihiinna waa dhici kartaa lianna diyaara bani anmaar reer bani anmaar degmadooda taqrubu min diyaari bani haclabay u dhowdahay isku degmo wa marka inay isku mid tahay waa laga yaabaa mutaabacaduna sax tahay qaala xadaanaa musadadun wahuwa bnu musarhad qaala xadaanaa yaxyaa huwa bnu saciidin اlqaطaan can yaxyaa yaxyaan kale kee wa yaxyaa bnu saciidin اlansaari can اlqasim bni muxamed الqاsم بن محمد بن أbي bكر عن صالح بن khwاt عن سهل بن أbي xثمة qاaل يقوم الإmام مستqبل القبلة وطائفة minهم mعه وطائفة min qبل العadو ayay sfne وuجuههm ilى العadو wajiyaalkooda cadowbay u jeedaan fayuصليi bالذiina maعahu kuwa la jiru tujinaya ركcaة ثuma yqumuuna fayrkacuuna لأنfusiهim ركcaة ayay usoo tukanayaan وysجuduuna سجدتين fي مakaanihim uma yadhabu haaulaai waa tegayaan ilaa maqaami ulaaika kuwaas booskooda fayajiiu ulaaika kuwaasaa imaanayo isbedelayaan fayarkacu bihim rakcatan ayuu tujinayaan ayuu tukinayaan falahu hintaani laba ayuu leeyahay isaga uma yarkacuuna wayasjuduuna sajdatayni ada salaatulkhowf ku saabsan umalama u malaynayna halkaan uga hadlayna lan waa soo marnay qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaxyaa can shucbata can cabdiraxmaan bni اlqaasim can abihi can saalix bni khawaatin can sahli bni abi xatmata can اnabiy sal slam milahu qaala xadaanii moxamed bni cubaydillaahi milahu iyo naxwahu maxay ku kala duwan yihiin ya haye naxwahum waa macno haddii ilfaada qof kala saarayo oo yani riwaaya bilmacnaa qolada markaa iyagu yani aan arkin oo kale de milahu iyo naxwahu macnay u kala sameynay milahuna waa matnigii laftirkiis oo kale naxwahuna waa mid la macnaa isku alfaad maa laakiin xagga macnaha qaala xadaanii marka muslima aada ugu dadaalo qaala xadaanii moxamed bnu cubayd illaahi qaala xadaanii xadaanii bnu abi xaazim can yaxya anahu samica alqaasima akhbaranii saalixu bnu khawaatin can sahlin xadaahu uma dakara qowlahu qaala xadaana abulyamaan wahuwa alxakmu bnu naafic qaala akhbarana shucayb can الzuhriyi qaala akhbaranii saalimu ana bna cumara radia allahu canhuma qaal qasawtu maca rasuuli illahi sal l slam nabigaan la duulay qibala najdin xagga iyo najdi fawaasayna alcaduwa cadowga ayaan qaabilnay fasaafafnaa lahu waa la safanay ayb qibala najdin daat riqaac qaswatu najdinna iyadaa la dhahaa qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa macmaru can الzuhriyi can salim bni cabdillahi bni cumar can abihi ana rasuula اllahi sal l slama sallaa biixda daa'ifatayni labada kooxood mid ayuu tujiyey waaa'ifatu اlkhraa daa'ifada kalena muwaajihat lcaduwi ay tahay cadowga midii kusii jeedo uma insarafuu way tageen kuwaan uu tujiyey faqaamuu fii maqaami asxaabihim ayay istaageen fii maqaami asxaabihim bay istaageen ulaa'ika kuwaas booskooda istaageen fajaءa ulaa'ika kuwaabaa yimaadeen fasallaa bihim rakcatan ayuu tujiyey uma sallama calayhim waa oo u salaamo noqsaday uma qaama haaulaai faqadow rakcatahum bay dhammaystirteen wa qaama haaulaai kuwaana waa kaceen faqadow rakcatahum rakcadoodii bay dhammaystirteen sifooyinkan iyo furuuqda u dhaxeeyo salaatulkhawfkan uga soo hadalno keliya qaswadan in uu nebigu duulay may kutusa inuu nebigu daati riqaac inuu salaatulkhawf tukaday yayna tusataana waxaan ka faa'iideynaa inay khandaq aad uga dambeysay wax badan inay ka dambayso sanata sabcin inay dhacdo qaala xadaanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucaybun can الzuhriyi qaala xadaanii sinaanu waabu salma ana jaabiran akhbaranaa anahu gazaa maca rasuuli اllahi sal l slam nebiga ayuu la duulay qibala najdin xagga iyo najdi waa daat riqaac qaala xadaanaa ismaaciilu huwa bnu abi uways qaala xadaanii akii wahuwa cabdاlxamiid ayaa magaciisa leedaha can sulaymaan wahuwa sulaymaan bnu bilaal almadani can moxamed bni abi catiiqin can ibni shihaabin can sinaana bni abi sinaanin addu'aliy can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma ahbarahu anahu azaa mamarka anahu gazaa maca rasuuli illahi sal l slama nabiguu la duulay qibala najdin xagga iyo najdi falamaa qafala rasuulu llahi sal l slam nebigu markuu soo gadoomayu soo laabtay qafala macahu waa la soo noqday jaabir faadrakathm alqaa'ilatu hurdada maalintii la nasto nasashada maalinkii la nastay qayluuladii ayaa waxay ku haleeshay ay ku qabatay fii waadin dooxo kafiiri alcidaahi geedaha qodaxda leh uu leeyahay aad ay u badan yihiin alcidaahu geedaha qodaxda laha leh geedaha waaweyn ee qodaxda leh meelay ku badan yihiin ayay qayluulada ku haleeshay fanazla rasuulu lahi sal l slam nebigu waa degey marka meeshaa buu degey watafaraqa annaasu dadkiina way kala tageen fi lcidaahi geedihii bay ku kala yaaceen nin walbaa geed oo harsaduu raadsaday yastadiluuna xaal ay harsanayaan bishajari geedaha ayb ashajaru iyo shajaratu maxaa farqiga udhaxeeya kee jamca labadooda kee jamcan markay ta'da leedahay may jamc tahay mase marka kale ashjaar iska dhaaf baa jamcu tagsiir lama rabo kaas kan kala kana ta'daa mufrada ta'da marka laga reebana waa jamc ta'daas shajaratun ku jirta marka waa mufrad iyo jamc inay kala saarto tautaniis waay hadhahin iska jirna ayb marka wuxuu yidhi yastadiluuna bishajari iyagoo geedihii harsanaya wanazla rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu degay taxta samuratin geed quraca hoostiisa facallaqa bihaa sayfahu sayftiisiibuu surtay qaala jaabirun jaabir wuxuu yidhi fanimnaa waa hurudnay nawmatan halmar hurdid facla masdaru mara halmar hurdidaan hurudnay yacnii ama hurdo la yaqaanaan saaxnaan waa dhacnay uma idaa rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku waad isagoo yadcuuna inuu loo yeeraayo faji'naahu waan u nimid faidaa cindahu acraabiyun nin ree baadiyaaba agtiisa joogo jaalisun acraabigaasoo jaalisun fadhiyo faqaala rasuulu llahi sal ll slam nebigu wuxuu yidhi inna haadaa midkaani ikhtarata wuxuu siibtay sayfii sayftayda waana naa'imun anoo hurdo fastayqadtu waan toosay wahuwa fii yadihi isagoo gacantiisa ay ku jirto wahuwa fii yadihi walxaal huwa saafku fii yadihi gacantiisa uu ku sugan yahay saltan masluutan isagoo markaa galka laga bixiyey waa masdar ismu mafcuul laga laqbeynayo saltan ay masluutan iyadoo seeftii galka laga bixiyey faqaala lii wuxuu igu yidhi man yamnacuka minii yaa iga kaa reebaayo qultu waxaan idhi allah ilaahay baa iga kaa reebaayo fahaa huwa waa kan daa isagu jaalisu midk midkan fadhiya uu yahay uma lam yucaaqibhu rasuulu llahi sal l slam nebiga ma ciqaabin marka riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan muslim iyo ay warinayaan seefti baa ka dhacday markaasaa nebiga qabsaday markaasuu yihi man yamnacuka minii adiga kolkaaga waayo haddayaa iga kaa celinaya markaasuu wuxuu yidhi kun khayra aakhidin de nin ilaahay aaminsan maahan kun khayra aakhidin seeftaa nin qaado ninka ugu fiicnaa noqon yidhi niyahu maanta iska tageyo nebigi sal l slam markaa waxaa dhec marka qaar marka saas nebigu wuxuu u yeelay inuu soo jiido islaamka dadka inuu qalbigooda kusoo jiido shuraaxu saasay dhahay mararka qaar qofka isagoo xarbi ah xarbi isagoo abaa la iska dhaafi karaan haddii laysleeya war amuu ninkan soo roonaadaa waa fiicantaha isagoo xarbi ah hadda ninkan ila xarbi waayo soo maaha ninkan nebiga heshiis uguma imaanin seefo u qaatay inuu dilo rabay waa awoodi waayey rasuulku waa dili karay isaga marka laakiin waa waqaala abanu qaala xadaanaa yaxya bnu abi kaiir wahuwa alyamaamiyu can abi salamata can jaabirin qaal kunaa maca اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam bidati الriqaac faida ataynaa waxaanu nimid calaa shajaratin geed daliilatin hoos fiican hoos badan leh taraknaaha linabiyi sal l slam nebigaan uga tagnay oon u daynay fajaءa rajulu min almushrikiin nin gaalada ka mida yimid wa sayfu nabiyi sal l slam nebiga seefkiisana mucallaqun bishajarati geedda la suray faاkhtaradahu galkuu kala baxay faqaala waxau yidhi takhaafunii maiga cabsanaysaa qaala nebigu wuxuu yidhi laa maya kaa baqi maayo qaala faman yamnacuka minii wayaa iga kaa celinaya qaala allah fatahadadahu asxaabu nabiyi sal l slam nebigu markuu sheekadii ka sheekeeyey asxaabtii markiiba waa handadeen ninkii wqiimat الsalaatu salaadii baa la aqimay fasallaa biطaa'ifatin rakcatayni uma taakharuu waa dib mareen wasallaa biطaa'ifatin ukhraa rakcatayni labuu tujiyey wa kaana linabiy sal l slam arbacun wa lilqowmi rakcataani qowmkii laba ragcay tukadeen nebigana afar qoladana labuu tujiye qoladana laba labada danba sunnay nebiga u tahay wa qaala musadadun can abi cawaanata can abi bishrin ismu rajuli ninka magaciisa wuxuu ahaa reebaadiyahe seefta la baxay gawrasu bnu lxaari wa qaatala fiiha muxaariba khasafa ayb uu dagaalamay marka fiihaa haswada dhexdeeda muxaariba khasafa ayuu nebiga dagaal la galay haswadaas wa qaala abu zubayr can jaabirin kunaa maca nabiy sal l slam binaklin ayaan ku sugnayn fasalla alkhawfa wa qaala abu hurayrata sallaytu maca nabiy sal l slam nebigaan la tukaday gaswata najdin waa midaan daaturiqaac salaata alkhawfi baan la tukaday anaa la tukada u leeyahay maxay tusay marka midaanina inay sanata sabcin dhacday aswadan leanna abu hurayra wuxuu islaamayba caama khaybaruba islaamay isaga dhanba wainamaa jaa abu hurayrata abu hurayra ila nabiy nebigu u yimid sal l slam ayaama khaybar maalmihii khaybar ayuu nebiga u yimid ayb baabu gaswati bani lmusطaliq min khusaacata wahiya gaswat lmuraysic halkan wuxuu gelayaa marka gaswatu bani lmusaliq qoladaa reer benulmustaliq dullaankii lagu qaaday caddayntiisa min khusaacata qoladaa khusaacana ka ahaadeen ay ka mid ahaayeen wa hiya isla iyadaasi ghaswat lmuraysiic baa la dhahaa ghaswat lmuraysiicna waa la yidhaha benilmustaliqna waa la dhahaa qaala bnu isxaaq wadalika sanata sittin sanadkii lixaaday dhacday wa qaala muusa bnu cuqba muusa bnu cuqbana waxau yidhi sanata arbacin وqاl النcmaan بن rاشhid عan الزhriyi kana xadiiث الfki qisaة اlfki waxay ahayd fii غaswaةi الmuraysiic dagaalkan markii nebigu u baxayay dhacday ifkiga u dhacay marka qowlka ibn isxaaq sanata sitin wa muusa bnu cuqba isagana sanata arbacin buu yihi qowlkaas muusa bnu cuqba waxaa xoojinayo qisaة اlfkigan hadda ka horna waa soo marnay waa soo akrinay xadiiث اlfki haddana wuu ku celin doona isagoo dheer sidii oo kale qisatul ifki baa waxaa ku jirto markii nebigu uu yidhi yaa cabdullaahi bnu ubay yaa iga cudur daaraayo war yaa iga celinaayo nin dhibkiisu oo ehelkaygii soo gaari waatii marka ay yidhaahdeen sacd bnu mucaad ayaa riwaayada waxaa ku jirta wuxuu yidhi hadduu annaga naga mid yahay owsna waa dilaynaa rasuul allow haddii walaalahan khasraj oo ninkaa ka mid yahayna adigana amar waa dilaynaa markaas sacd bnu cubaada waa tii marka ay xoogaa qaaday caatifada ama ay qaaday casabiyada ay qaaday ile cabdullaahi bnu ubay khasraji buu ahaa sacd bnu cubaadana khasraji waa markaasuu sacd bnu cubaada waxa uu yidhi kadabta been baad sheegtay ma dili kartid buu yii ninkaa usayd bnu xudayr baa marka waxa uu yidhi inaka munaafiqu tujaadilu can lmunaafiqiin adiga munaafiqaa tahay munaafiqiintaana u doodeysaa qisada saasay u dhacday marka sacd bnu mucaad yaa ku jira soomaa qisatulifki sacd bnu mucaadna maxaa soo marna casharkii hore goorma u dhintay sacd bnu mucaad bani qurayda markuu xukumayba waad kii hore ka dhintay dhaawacii u dhintay shalay aan soo marayna ilaahu dilaac nabarka waatuu yii waa tii nabarku dilaaca u dhintay se sanadii sanadii lixaad marka sanadii shanaad buuga dhintay sanadii lixaad soo u sheekaynayaa ninkan muuse bnu cuqba marka sanata arbacin markuu leeyahay taasoo kale xoojinayso culamada marka waxay yidhaahdeen jamacay u baahan tahay meesha marka waxaa la yihi sacd bnu mucaad dikru sacd bni mucaad fi xadiidi اlifki wahmun min bacdi ruwaat marka waxay yidhahdeen sacd bnu mucaad qisatu lifki in lagu sheego khada wahmi baa bacdi ruwaad baa khada galay ee sacd bnu mucaad ma aha ninka saa yidhi usayd bnu xudayr iyo sacd bnu cubaada unbaa wax isdhexgalay aday marka saa sanata sittin baa loo badan yahay inuu dhacay arbacinta looma badno waxa keenaya laakiin in loo maleeyo meeshaas waa qال xdثna qتyبة بن سعيid qال أخبرna إسmاعيل بن جعفر عن ربيcة بن أbي cبدالرحمن وهو ربيcة الرأي شhيkh الإمام مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن أbي محyr عن بن محayrيز أنه qاal دkلت المسجدa ayaan galay faرأyت أbا سعيidi الkخdريi ayaan arkay faجlست إlyhi xaggiisaan fariistay agtiisa faجlست إlyhi ay cindah faسألته عن العزل ninku markuu naagtiisa u tago oo shahwadu ka imaan rabto inuu ka bixiyo oo uu bannaanka ku daadiyo shahwadiisa casli kaasaa la yidhaahe kaasaan su-aalay qaala abu saciidin waxa uu yidhi kharajnaa maca rasuuli llahi sal ll ly slam nabigaan la baxnay fii gaswati bani lmusaliq dullaankaas fa asabnaa sabyan maxaabiis baan markaa asiibnay naaga iyo yaa la qafaalay min sabyi alcarab carab maxaabiistood ka mida dad carabaan qafaalnay fashtahayna annisaa naagaan marka jecla waxaan jeclaysanay oon ishtihaynay haween oo ninka waxau haween ka rabo yaan ka raboonnay naagahaas addoommada noqday addoommay noqdeen dabcan waa la qaybiyey markaa waan raboonnay waishtadat calayna alcusbatu doobnimadii baa nagu adkaatay wa axbabnaa waxaan jeclaysanay alcasla inaan ka bixino oon bannaanka ku daadina marka culamada waxay dhahan sababtay saa u yeelayan waxay tahay addoommadan inay gadaanay rabeen naagtaada haddii inta loo tago uur yeelato cunug dhasho addoonta haddii intan yacnii ninkeedu ninka iskale ay uur u yeelato cunug dhasho umuwaladaa la dhaha umuwalad hadday tahayn in la gada ma bannaana beeci waa ka xayirnaa marka si uunan beeci uga xayirmin uur inay u yeelato maba rabaan casliga baahidaasaa keenaysay dhahaan waana mas'ale khilaaf uu ku jiray laftirkeeda faarabnaa waxaan doonnay an naczila inaan ka bixinno siibno bannaanka ku qubno shahwada waqulnaa waxaanu ku nidhi naczilu ma siibaynaa warasuulullahi sal l slam bayna awhurinaa nebigana uu nagu dhex jiro qabla an nas'alahu intaan loo su-aalin ka hor ma waxaanan samaynaynaa annagoo nebiga nagu dhex jiro oo aanan su-aalin yani rasuulka aan weydiinna qofku intuusa waxa samaynin marka inuu weydiiyo laakiin hadduu wuxuu sameeyey kadib uu su-aal raadinayo wax weydiinayo ma fiicno shayga intaadan samaynin is'al markaad ku qanacdo xukunkiisa ogaato samey laakiin haddaad wax soo qasto soo qasto soo qasto hadhow aada su-aal weydiiso niyadaadii waxay la jirtaa wixii aada samaysay inay saxan yihiin shiikhaan maanta haddaad u tagto waaas waa xaaraam hadduu ku dhaho ma ku qancaysa shiikh kale aadi haddana soomaalidu marka waxay ku leeyihin mararka qaar waxaas aniga waa u culamo badsanayo ku dhahan waa u culamo badsanaa mararka qaar daacad kama ahan wuxuu isagu soo sameeyey oo ku soo cayaaray ba wuxuu rabaa wax waafaqo un inuu helo marka dawlaadku wax ma xalaaleyn karo waxnama xarimi karo cilmi wuxuu sheegayaa xugul bis daadii saa ugu dhigtana waxaa laga helo si uu sheego wadaadka kale si kale intaad ugu dhigtasna si kale u sheego hadhow marka culimmadaa khila iskhilaafsan sax ma noqonaysa adiga saa wax ugu sheegto wax kugu jawaaba isaga waxuu kaa maqlo fasaalnaahu waa weydiinay can daalika kaagaas faqaala waxau yidhi maa calaykum korkiinna waxba ma aha allaa tafcaluu inaydnan samaynin oo casligaba aad iska dhaaftaan dhib ma leh ma min nasamati naf ma jirto kaa'inatin ahaanayso ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha yacnii inta qiyaamo laga gaaraa naf ilaahay abuuro oo inay abuuranto oo u qoray ma jirto ilaa wahiya kaa'inatun waa ahaanaysaa un casligan aada samaynaysaa naf ilaahay ugu talagala inuu abuuro ma baaji karo sidaas garta waa unbis marka casliga iyo xukunkiisa meelahaasaan ku sheegi kitaab nikaax iyo meelahaas xalushaahidka marka waxay tahay kharajnaa maca rasuuli اlahi sal ه ly slam fi gaswati bani lmusqaliq qaala xadaanii maxmuudu huwa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa cabdالrazaaq huwa bnu hamaam aلصancani qaala akhbaranaa macmaru can الzuhriyi can abi salamata can jaabir bni cabdillaahi qaal gazawnaa maca rasuuli اlahi sal l slam nabigaan la duulaan tagnay gaswata najdin falama adrakathu lqaa'ilatu markay halaashay wahuwa fii waadin kaiiri lcidaahi isagoo joogo fanazla taxta shajaratin wastadalla biha wacalaqa sayfahu fatafaraqa annaasu fi shajari yastadiluun wabaynaa naxnu kadalika id dacaana rasuulu llahi sal l slam faji'naa faidaa acraabiyun qaacidun bayna yadayhi faqaala ina hada ataanii wa ana naa'imun faاkhtarata sayfii fastayqadtu wahuwa qaa'imun calaa ra'sii mukhtariqun mid seeftii galka kala baxay uu yahay saltan masluutan sayftiina siiye qaala man yamnacuka minii qultu allah allah fashaamahu ereygan shaama waa min aladdaad luqada carabiga waxay qabaan kelmado laba macnoo kala duwana loo kala isticmaalo iska soo horjeeda fashaamahu galkuu geliyeyna waa la dhahaa galkuu ka bixiyeyna waa la dhahaa ayb galkuu geliyey waa ka bixiyey labadaba waa la dhahaa waxaa kamida maalan walaydeyda cascasa min alabdaaday ka mid taha leeyi fashaamahu ayb galkiibuu ku celiyey ama fashaamahu galkiibuu ka bixiyey labada uma qacadda waa fadhiistay fahuwa haada waa kan isaga qaala walam yucaaqibhu rasuulu llahi sal l slam nebigana ma ciqaabin xadiidkan kii aan baabkii hore kusoo marnayn aswatu anmaarin anmaar qaswadeedii ayuu baab ka dhigay nacam marka adda qaswatu anmaar kuwii hor unbay la socotaa hadda ma muuqanayso wax u baab gaar uga dhigo قال xadaثna آdم qال xadaثna بن أbي ذiئب qال xadaثna cثman بن cabd الlah بن سuراaqة عan jاabir بن cabdاللaahi الأnصاrي qaala ra'aytu النabiya sal ل slm fii غasوaةi أnmaar yuصلii calىa raaxilati isagoo ku tukanayaan arkay mutawajihan u jeestay qibla الmashriqi qorax sooba xaggeeda mutaطawican sunaysanaya qisadan marka anmaartu xagga kale inay ku fiicnaed moodeysaa baabkii hore bacdu shuraaxna waxay dhaheen ma muuqanayso meeshan waxa uu gaar ugu soo qaaday ugu dhigan kadib marka xadiiulifki buu gelay lifki ma akri karnay kula tahay wabilahi towfiiq sal اllah slam alaa nabiyina mxamed